magaalada baydhabo way ballanka qobaday kula lunkudowhay dardeergelinta mashruuca brikes oo ee mashruuc waluunku qobadow dadka saameynta kawaalati abaaro iyo fatahaado wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalo koonfur galbeed soomaaliya xuseen maxamuud sheekh xuseen iyo gudoomiye shirkooyin tis badan lunkudowhay saameynta iyo walku qobashada dadka saameynta kawaalati abaaro iyo fatahaado wasiirada wasaarado caafimaadka beero bay-ada gargaarka walbarashada hanraabta iyo agaasimiyaalka guud ee iyo kulunka langudowahay dardirgelinta mashruucan ku qeybgalay xuseen maxamuud sheekh xuseen wasiirka wasaaradda qorsheynta horumarinta iyo maalgashiga koonfur galbeed iyo sheegay in mashruucan walbadan isku taro doono koonfur galbeed soomaaliya marka hore waxaan soo dhaweynaya dhammaan wasiirada kala duwan ee maaragtay wasaaradaha ku shaqada leh mashruucan brikis oo ah mashruuc hore u soo jiri jiray oo qaybtiisa koowaad iyo qaybtiisa labaad laakiin aan dowladda qayb ku lahayn horey usoo dhammaaday hadda qaybtii saddexaad hadda kahor waa daahfurnay laakiin xoogaa waxaa galay gaab hadda ayuu maaragtay soo dhammaystiray barnaamijyadiisii si uu u bilowdo marka waxaa jira shil la qaban doono dhowaan oo hay-adahan ay ka soo qaybgeli doonaan oo mashruuca lagu dahfuraayo haddii la haydmo oo barnaamijkiisa bilowgay horaa loo dahfuray marka maanta waxaan idinku yeernay keliya inaan idinla socodsiino mashruucan waxaa maalgelinaya dowladda maxaa la yidhahdaa u k ayaa maalgelinaysa waxaana ka qaybgalaya ngo yaal wadanka soomaaliya dhanaa laga fulinayaa oo ngo yaal international ah dowladdana liidka ay leedahay mashruucan waxaa muhiimadiisa meelaha laga fulinayo waxaa waye sidii dadka abaaraha iyo barakacayaasha iyo dhibaatooyinka ku gaaray sidii bulshadaas ay u heli lahaayeen resiliency ay u heli lahaayeen oo maaragtay loogu abaaryaha sidii looga hortegi lahaa dhibaatooyinka ka imaanaya marka nasiib wanaag mashruucan labaatan degmo oo soomaali ah ayaa laga fulinaya siddeed iyo toban degmo oo soomaaliya laga fulinaya siddeed iyo tobanka degmo soomaaliya laga fulinayo siddeed ka mid ah waxaa weeye waa koonfur galbeed macnaha kala barow bar ku dhowaad mashruuca waxaa laga fulinayaa koonfur galbeed ayuu ka fulayaa oo maaragtay qaybihiis ugu waaweyn ay ka fulaysaa mashruucun brikes oo ee mashruuc waluunku qobadow dadka saameynta kawaalati abaaro iyo fatahadooya weyba isuku koobanya ilaa iyo lix qaybood oo intis badanna lagu fuliyi doono koonfur galbeed